dadka waxaa difaacanaya buuggooda oo qalinjinaya arday gaaraya boqol iyo siddeetan iyo laba dhaktar dhammaantooda waxa weeye waa general medicine and surgery weye waxa weeye dhakhaatiir waxa weye qalinka guud iyo daaweynta guud dhakhaatiir baratay oo lix sano oo waxbarashaha kusoo jirtay oo kala qaadanaya saddex macnaha qaybood oo kala duwan ayaan u kala saarnaanay kuriculumkeena sanadka koowaad waxa weye waa basic science weeye labada sano ku xigtan waxay bartaan breclinic ayay bartaan oo maadooyinka muhiimka u ah medicinka labada sano ku xigtan waxay bartaan clinic oo waxay bartaan maadooyinka caafimaadka sanadka ugu dambeeyana waxay maraan mataqaana internship oo ay ku marayaan isbitaalada kala duwan ee dalka ku yaala halkaas oo ay mataqaana ama laba bilo kastaba laga qaadayo imtixaan qayb ka mid a lix qaybood ay ku marayaan clerkshipka ama internshipka ay ku marhayaan waan gartay waxaad xustay in qaliinku ku jiro waxyaabaha ay baranayaan bal haddaad ii sharaxdid siday qaliinka ay u bartaan iyo haddii uu jiro mayd ay ku tababartaan ama manaha jidhka bini aadanka marka ay naftu ka baxdo bal sharaxaad iga sii tababarka noocaasad siisaan dhakhaatiirta annaga aan barno waxa weeye kuma tababartaan mayd waxaan ku tababarnaa wax loo yaqaano dolis oo ay ka sameeyaan marka hore ka bartaan anatomiga iyo neerfayaasha iyo xididada siday u maraan kadib waxay ka shaqeeyaan isbitaalada dalka ku yaala oo waxay ka shaqeeyaan waad emergencyga oo waxay helaan bukaano fara badan oo qaliino u baahan ay gareeyaan oo dhakhaatiir ka horreysa ayay la shaqeeyaan ay ku qaataan tababaro qaliimadaas ay aada uga qayb galaan oo ay ka faa'iidaystaan sidaa ka warqabtid annaga xaaladaan ku jirna waa xaalad emergency weeye markas waxaa dhacayo dhaawacyo iyo emergency baa galay marka dhakhaatiirta isbitaaladaasi ayay ka wada shaqeeyaan sida isbitaalka madiina isbitaalka kaysaney iyo isbitaalada kaleo dalka ku yaala oo dhaawacyada la geeyo ayay aada uga shaqeeyaan meesha waxay ku qaataan tababaro iyo farsamooyinka dhinaca qaliinka sida waxay aada u caawiyaan dhakhaatiirta ka waaweyn ee ka shaqeysa isbitaalladaas ee qalimada gelaya ayay waxay u yihiin gacanyarayaal tababarna ay ku qaataan waan gartay waxaad iiga warantaa ilaa iyo intii aad jaamacadda soo bilowdeen tiro guud haddaad haysid imse arday ayaa ka qalinjimiyey kulliyadda caafimaadka iyo qalinka daawada iyo qalinka runtii waxa weye difcaddan waxay ahayd difcaddii tobanaad ee ka qalinjibisa kulliyadda caafimaadka jaamacadda banaadir tirada guud ee ka qalinjibisay ee dhakhaatiiraha ee ka kala shaqeeya daafaha kala duwan ee dalka qaar badanna macalimiin ay ka yihiin isla jaamacadda kuliyadda ka yihiin qaar badanna takhasay ku maqan yihin tirada guud waxweye waa toddoba boqol iyo labaatan dhaktar wey waan gartay tirada aad sheegtay intee bay kaafisaa baahida caafimaad ee muqdisho iyo hadday u gudbaan gobollada kale soomaaliya wallahi runtii baahida caafimaad ee dalka ka jirtaa ma dabooli karaan laakiin waxaan leenahay borshin yar oo ka mida percentage ayay daboolaan waayo intaasoo dhakhaatiir lasoo saaray baahida ma dabool dabooli weysay waxa waa garan kartaa adi intaa lasoo saaray insa waxba qaban karin waayo baahida loo baahanya waxay tahay min tuulo ilaa degmo ilaa iyo gobol in meel kasta waxaa laga loo baahanya qof professional oo dhaktara in laga helo marka annaga dhakhaatiirteen inta badani waxay daboolaan caasimadaha maamul goboleedyada iyo mataqaanaa degmooyin ku dhodhow ayay daboolaan laakiin waxa weli waxaa noo dhiman inaan degmo kasto iyo tuulo kasto inaan geyno dhakhtar aqoon leh oo qualified leh oo ka shaqeeya meelahaasi si looga gudbo daryeelka caafimaadka kor loogu qaado waan gartay wada shaqaynta aad la leedihiin jaamacadaha kale soomaaliya iyo kuwa dibadda ku saabsan isdhaafsiga khibradaha ee ardayda soo baratay maadada caafimaadka runtii annaga waxaan xiriirla leenaha horta jaamacadaha dalka ku yaala waxaan leenaha dalad aan ku midaysanna ilaa iyo dhowr iyo toban jaamacadood oo qaar ay ku yaalaan puntland qaar ay ku yaalaan somaliland qaar ay ku yaalaan koonfurta iyo bartamaha ay ku yaalaan jaamacadahaasi daladaasaan ku midaysannahay oo mataqaanaa dhakhaatiirta aan iska kaashanaa dhinaca kurikulumka iyo dhinaca ekishantaba intaba aan iska kaashanaa sumbinaa an waxaan xiriiri laynaa jaamacado badan oo dibadaha ku yaalo oo ay dhakhaatiirteena yihaadaan ay kusoo sameeyaan takhasisyo sida jaamacadda makerera jaamacadda nairobi university waxaan aadnaa jaamacadaha ku yaala dalka sudan waxay aadnaa jaamacado ku yaalo dalka maleeshiya jaamacado ku yaalo dalka masar oo dhakhaatiir badan oo ka baxday kuliyadda caafimaadka ay xaggaa tageen takhasisyo kasoo sameeyeen haddana qaar badan ay fellowship ka wadaan suubinayaan haddana waxaan aad u danaynaynaa in wadamada mataqaanaa qardiga yurub oo kaleeto inaa xiriir la samaysano jaamacado ku yaala dalka talyaaniga ayaan hadda xidhiida iyo wadahadalla noo socdan waxaanu ka mid nahay jaamacadaha ku jiro networkinga loo yaqaano somali medical world directorka ayaan ka regist garaysannahay oo w o qeybta loo yaqaan abisinia jaamacaddeena balaadi waa ka regist garaysan tahay waxaanu hadda annagana loo ogolaaday inaan imtixaamaadka oo u h m liga iyo imtixaam kaleeto oo mataqaanaa dalka ingiriiska laga qaado ayaa dhakhaatiirteena waxay uleeyihiin eligible u yihiin inay fadhiistaan oo galaan si ay mataqaanaa uga soo sameeyaan takhasusyo meelahaas oo dhan marka jaamacaddeena waxa weeye waxaan qaar badan oo ardayna kamid waxay aadan dalka china ay kusoo suubiyaan takhasusyaad kala duwan oo jaamacadaha dalka china ku yaallo ayaa laga aqoonsan yahay qaar badan waxay jiraan dalka india oo aan xiriiro badan oo wax wada qabsi aan leenahay ay takhasusaad iyo waxbaya iyo waxbarasho kaleeto oo fellowship ay kasoo sameeyaan